بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب الاوقات التي نهي عن الصلاه فيها wuxuu baabu yahay alawqaat alatii nuhiya can isalaati fiiha awqaadda salaada layska reebay ayuu baabu yahay taxrumu salaatu salaadu waxay noqonaysaa xaaraam walaa tancaqidu mana guntamayso xirmi mayso cinda طuluuci shamsi markay qoraxda soo baxdo agteeda xataa tartafica ilaa qoraxdu ay kor noqoto qadra rumxin qadar waran la eg wa cinda alistiwaa'i markay qoraxda sinnaato ama sabada dhexbartamaheeda ay istaagtana salaaddu waa xaaraam xataa tazuula ilaa ay zuusho yacni ilaa ay iilato wa cinda alisfiraari qoraxdu markii ay jaallo noqoto oo midabkeedu isbeddelo waa markay sii dhacaysa eh waa xaaraam waqtiga in la tukado xataa taqruba ilaa ay dhacdo wa bacda salaati الsubxi wa bacda salaati اlcasri sidaasoo kale salaada subax kadib iyo salaada casir kadib ayadana waa manhiyun canhu waa la yska reebay walaa yaxrumu xaaraan ma ahan buu yidhi fiiha ay fii hadihi alawqaat waqtiyadan dhexdood maa lahu sababun wixii sabab leh ka jinaazatin wa taxiyati masjidin wa sunnati wuduu'in wa faa'itatin sidaas janaazada taxiyatu lmasjid sunnada weysada yacni qofka markuu weysayto inuu laba ragco sunnaa tukado waa faa'ita iyo salaad faa'ita ah oo qofkii dhaaftay uu soo qallaynayo kuwaasi ayaga xaaraan ma aha in awqaaddaa lala yimaado laa ragcatay ixraamin waistikhaaratin la imaan maayo buu yidhi labada ragce ixraamka iyo labada ragce istikhaarada waxay soo gelayaan macnaha kuwii la nahye ayay ayagu soo gelayaan walaa tukrahu salaatu lama karaahiyeysta buu yihi salaada fii xarami makata xaramka maka lagu tukanayo mulaqan mutlaqan makruuh ma ah yacni waqtigu rabaa kusoo aaday walaa cinda alistiwaa'i qoraxdu inay samada bartamaheeda markay taagan tahana makruuh ma ahan in salaada la tukado yowma aljumucati maalinka jimcaha maalinka jimcaha lagu gaar yeelay sheikhu raximah llahu tacaala baabkan wuxuu uga hadlayaa awqaad layska reebay in salaadaha la tukado awqaaddaasi markii la aruuriyo shan waqti waay yacni markii guud ahaantood la sheego ama la xasriyo waa shan waqti waqtiga ugu horeeya waa markay qoraxdu soo baxdo ilaa qoraxdu ay kor soo noqoto ay kor u soo kacdo qadar waran la-eg ilaa ay soo fogaato waqtigaasi waa waqti ay makruuh tahay ama ay muxaram tahay in la tukado waa waqti la yska reebay kow waqtiga labaad waa markay qoraxda samada dhexbartamaheeda taaganta waqtiga duhurkii intuusan soo gelin wax yar ka hor waqtiga saddexaad waa waqtu lisfiraari shams markay qoraxdu sii dhacaysa we oo midabkii qoraxdu isbedelo ilaa ay ka dhacayso in la tukado ayadana waa waa makruuh ama waa manhiyun canhu waa la reebay waxaa kaloo salaada la reebay salaada casir kadib iyo salaada subax kadib markii la isku geeyo awqaaddaasi meeqay noqonayaan shan waqti way shantaa waqti in la tukado salaadaan sabab lahayn waa manhiyun canhu waa la iska reebay shantaa waqti salaadaha la yska reebay ma salaadaha tatawucaadka dhammaantoodba mase waa salaadaha aan sababta lahayn waa mas'alo culimmadu isku khilaafeen bacdu ahlicilm waxay yidhahdeen salaatu tatawuc fii hadihi alawqaat waa manhiyun canha salaadaha tatawuca ah in waqtiyadan la tukado sharcan waxay yidhahdeen waa manhiyun canhu ama salaadu sabab ha noqoto ha yeelato ama yaysan sabab yeelanin waa sawaa yacni hadday sabab leedahay iyo haddaysan sabab lahayn waa isku mid cinda bacdi alculamaa qowlka labaad waa qowlka mu-alifka ama shaaficiyada guud ahaan ay qabaan culimo fara badanna ay la qabaan waxa weeye in salaadaha tatawuca laba loo kala qaado salaado dawaatul asbaab ah iyo salaado aan asbaab lahayn kuwa asbaab leh iyo kuwaan asbaab lahayn labadaas salaadihii loo kala qaadaya waa tatawucaadkii salaadihii sabab leh waxay leeyihiin waa uqaadaan in la tukado waa mashruuc yacni way bannaan tahay salaadaha aan wax sababa lahayn ee tatawucaadkaana waa manhiyun canha fi hadihi اlawqaat waqtiyadan waa la iska reebay sheiku marka raximah اllahu tacaala wuxuu ka mid yahay culummada dhehaysa hadday sabab leedahay la yska reebi maayo waa mashruuc walaa yaxrumu fiiha maa lahu sababun buy xaaraam noqon mayso fiiha ay fi hadihi اlawqaat waqtiyadii lasoo sheegay dhexdooda in la tukado xaaraan ma aha maa lahu sababun wixii sabab leh ka janaazatin salaatu ljanaaza sababay leedahay wa wa taxiyati masjidin iyo taxiyat lmasjid masaajidkii baa soo gasha iyadoo qoraxdu sii dhacayso waxaa kuu bannaan inaad taxiyat lmasjid tukato waa mashruuc wa sunnati wuduu'in iyo sunnadii weyse qaadka qofkan waa soo weyse qaatay wey qof wal yani qofku markuu weyse qaato wayse qaad walba dibadii inuu sunnaysto waa sunna mustaxaba waana camal jaliil ah waana camalkii uu sheegay bilaal radia allahu canhu inuu yahay arjaa camalin cindah camalkan ugu rajada badan inuu yahay camalka markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi inii samictu dufana calayka fi ljanna waxaan maqla buu yidhi kabahaaga shanqartooda ayaan jannada dhexdeeda ka maqla buu yidhi bilaal ee maxaad samaysaa camalka aad samayso oo aad ku gaartay fadliga iyo wanaagga waa ma wuxuu rasuulka ilaahay uma xasuusto ama ma garanayo camal aan sameeyo iiga rajo badan in mar walboon weyse qaato aan laba ragcoo sunnaa tukada wey mar walboon weyse qaato laba ragcoo sunnaa baan tukada marka waa camal fadli badan labadaa ragcee sunnada ah sababtooda waa maxay waa alwuduu waa weysada ayagana waa laga soo reebayaa nahyiga wa faa'itatin faa-ito salaad ku dhaaftay ama faa-itadaasi ha noqoto waajib ku dhaafay ood soo qallaynayso ama ha ahaato raatibo ku dhaaftay oo aada soo qallaynayso rawaatibtu waxay ka mid yihiin min dawaati alasbaab haddii qofka marka raatibadii uu ka habsaamo maalan uu la imaan waayo kadibna markuu soo qallaynayo ay uga soo aaddo waqtilkaraaha waa jaa-is inuu raatibadii la yimaado fii waqti lkaraaha waa laga soo istitnoonaya laa ragcata ixraamin waistikaaratin buu yihi maya buu yidhi labada ragce ixraamka iyo labada ragce istikaarada ayagu soo geli maayaan kuwa la ogolaanayo asbaabta leh waxaa kaloo yani nahyiga uu ka soo reebay wuxuu yidhi walaa tukrahu salaatu fii xarami makata muطlaqan xaramka maka salaada la tukanayo fii xarami maka lagu tukanayo muطlaqan lama karaahiyeysta buuyi qowlkan culimmada qaar way ku khilaafsan yihiin madhabka waxayna leeyihiin awqaatu lkaraaha salaaduhu waa caam ama ha lagu tukado fi lxaram ama ha lagu tukado fi khaariji alxaram waxay le waa isku mid marba hadday salaadda waqtulkaraaha ay kusoo aado aysan ka mid ahayn min dawaati alasbaab waa makruuh walaa cinda alistiwaa'i yowma aljumuca sidaasoo kale wuxuu yidhi lama karaahiyeysto salaada la tukanayo cinda alistiwaa'i yowma aljumuca cinda alistiwaa muxuu ula jeedaa waa cinda istiwaa'i shamsi waa markay qoraxda ay istaagto samada dhexbartamaheeda maalinka jimcaha maalmaha kale waa makruuh oo hore kugu soo sheegay inaan la ogolayn laakiin yowma aljumuca waa lasoo istitnoonaya sababta loo soo istitnoonayana waxaa weeye waxaa soo aroortay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim in maalinka jimcaha ay sunnaysan jireen ilaa khatiibka uu soo koro mimbarka maxaa soo gelaya waktigaasi waktigaas waxaa soo gelaya waktiga qoraxda samada bartamaheeda ay taagan tahay idan dhaqankii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim wuxuu tusinayaa in maalinkaasi aan loo ictibaarinayn waqtilkaraaha oo tatawucaadka lala imaanayo waxayna ka mid tahay min khasaa'isi yowmi aljumuca waxyaabaha maalinka jimcaha ay la gaar tahay ayay arrintaani ka mid tahay qaala raximah llahu baabu salaati lmariidi wuxuu baabu yahay qofka jiran salaadiisa dadkii caafimaadka qabay sidai u tukanayeen waa lasoo sharax laakiin haddii uu qofku jiran yahay axkaam gaara oo uga duwan yahay dadka kale ama ruqsooyin gaar oo sharcigu siiyey ayuu leeyahay marka baabkan sheikhu wuxuu uga hadlayaa axkaamtu ay leeyihiin dadka mardada ah iyo qaabka ay u tukanayaan haddii salaada ay tukanayaan lilcaajizi salaatu lilcaajizi salaatu lfardi qaacidan lilcaajizi waxaa u sugnaada buu yidhi midka caajiska ah macnaha li waa waa u sugnaata bimacnaa way u bannaan tahawe waxaa u bannaan oo loo ogol yahay qofka caajiska salaatu lfardi salaadii waajibka ahayd inuu tukado qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya alcaajiz waxaa loola jeedaa qofkaan markaa awoodi karin istaaga limaradin wa naxwihi walmuraadu ujeeddada waxaa way walmuraadu warkan uu rabo sheika inuu noo sheego war aada muhiim u ah way maxaa yeeley kelimatu lcaajiz laba macnaba way ixtimaashaa in loola jeedo cadamu lqudrati muطlaqan qofkan waxba ma awoodi karo iyo in loola jeedo rafcu lmashaqa ama in loola jeedo almashaqa cajziga in mashaqa loola jeedo labada midee laga wadaa lafdu lcaajiz halkan wuxuu rabaa inuu kuu macneeyo walmuraadu ujeeddadu waxa waye an yashuqa calayhi اlqiyaamu istaagii ayaa dhibaya mashaqatan daahiratan dhib daahirahoo muuqda inuu dhibo istaagga dhib daahira ayaa cajziga loola jeedaa ow yakhaafa minhu ama wuxuu ka baqayaa minhu ay min alqiyaami xagga istaagga ama min ajli alqiyaam istaagga dartii wuxuu uga baqayaa maradan cudur ow ziyaadatahu ama cudurkaas inuu kordho ayuu ka baqayaa ow dawaraana ara'si ama madax wareer ayuu ka baqayaa fii safiinatin doon dhexdeed markuu doon ku dhex tukanayo hadduu istaago wuxuu ka baqayaa in madax wareer ku dhaco waxyaabahaasoo dhan lafdulcajzi bay soo gelayaan alcaajiz waxaa loola jeedaa qofka inuu istaaga dhibayo isdhibid muuqata oo daahira daahira muxuu ugu qaydayaa waxaa jira mashaqo khafiyahon ictibaar lahayn waxaana kusoo marnay fi lqawaacid almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu inay culimmadu kala qaadeen macnaheedu ma aha qofku waxa hadduu wax yar dhibsadaba in la leeyahay mashaqaa ku haysay waa hore u soco waa kuu yani waa lagu ogol yahay inaad ka tagto ma ahan sidaa mashaqadu waa inay noqoto mid daahira oo muuqata oo qofka culays iyo dhibaato naftiisa ku ah cadamu lqudra ma ah yacni qofkani maalan waa jiran yahay istaaggaa dhibaya dhib daahira oo muuqda ayuu dhibayaa macduur ma yahay qofkan inuu fadhiisto ma loogu cudur daaraya waa loogu cudur daaraya qofna waa istaagi karaa laakiin xoogaa wuxuu dareemayaa caajiz iyo wahsi buu dareemayaa istaagii buu dhibsanayaa waa ka wahsanaya kaa waxaa leeya waa min ashaytaan wahsigiisu ictibaar ma laha laabudda an yaquuma waa inuu istaagaan leey idan mashaqadu waa inay tahay mid daahir oo muuqata waxaa ka baxaysa mashaqa khafiya mashaqaan muuqan ama aan daahir ahayn taasi ictibaar male sidaas oo kale in la yidhaahdo cajziga waxaa loola jeedaa qofka inuusan marna istaagi karin oo waxaa la leeyahay taagnow ilaa aada awoodi weyso inaad taagnaato ayadana sax ma ah ayadana sax maa in la yidhaha ilaa aada awoodi weysood ka dhacdo waa inaad taagnaato sax ma ah almashaqatu tajlibu taysiir mar haddii mashaqo meeshaani timid istaagu qofka uu culays iyo dhibaato ku yahay arrintaasina ay tahay mid daahir oo muuqato marad iyo xanuun haayo awgeed ilaahay waa u cudur daaray subxaana wa tacaala faataquu llaha ma istatactum waxaa kaloo cajziga soo gelaya wuxuu ka baqayaa qofkan xanuun yacni maraduu isku og yahay markaa laakiin kuma dhegana xanuunkii markaa kuma hayo laakiin hadduu istaago wuxuu dareemayaa inuu xanuunkaasi kusoo kacayo cudurou ka baqayaa baqdintaasina ma aha mid ismoodsiinahe waa baqdin dhaboohoo xaqiiqo ah asigana waa macduur oo waxaa loo ictibaarin inuu caajis yahay ama waa jiran yahoo xanuunku waa hayaa xanuunka haya waa khafiif laakiin hadduu istaago wuxuu ka baqayaa inuu ku ziyaado oo ku kordho xanuunkii aya taasna waa macduur buu yani cudurdaaruu ku leeyahay waa fadhiisanayaa waxaa kaloo cajiga soo gelaya qofkaani ma jirana laakiin doonuu saaran yahay dadku markay doomaha raacaan isku mid ma ah qof waxaa jira doonta intuu saaran yahaaba inta iska istaaga badda iska fiirsanaya oo waxba yaraatee culays aan u arag doonta marna kor aadaysa marna hoos aadaysa qofna iska daa istaagay asagoo fadhiyo maanta o dhan ma tagaya dadaa xataa baabuurta kuma taga soo ma ah oo baabuurka raaca iska badaa doon baabuurka caadiga kuma tagaya dadku isku mid ma aha qofa hadduu doonta dhexdeeda istaago madaxa inta wareero ayuu istaaga ka faniinaya ma taagnaan karo haddii marka qofka uu noocaas yah ou hadduu istaago wareerayo maxaa la leeyahay qofkan waa caajiz can اlqiyaam ma awoodi karo inuu taagnaado bimacnaa mashaqaya culays ay ku tahay marka waa fadhiisanayaa fadhi ayuu ku tukanayaa halkaa waxaa ka fahmaysaa macnaheedu ma aha mar haddaad doon raacdo fadhiyaa ku tukanaya ma aha doon haddaad raacdo xaalkaaga siduu yahay ayaa la fiirinayaa haddaad istaag ku tukan kartana istaagaad ku tukanaysaa oo aad ka mid tahay dadka u adkaysan kara haddii arrinta istaagga ay dhibaato kugu keenayso noocu shiiqu sheega aad tahay markaasi fadhi ayaa lagu ogolya wa yaqcudu waa fadhiisanayaa buu yidhi kayfa yasha kayfa shaa-a qofkii marka caajiska ahaa caajiska dhowr noocu shiiqa noogu soo sheegay kow qofka inay mashaqa daahirah ay istaagu ku yahay laba inuu marad ka baqayo saddex inuu marad ku ziyaado hadduu ka baqayo afar hadduu ka baqayo madax wareer doonna uu saaran yahay intuba maxaa la isku yidhaahdaa waa cajzigay soo wada galaya qofkaasi waxaa loogu cudur daarayaa marka fadhigii waxaa u bannaan sharcan inuu fadhiisto arrintaa fadhigana waxaa asal u ah xadiidkii cimraan ibni xusein radia allahu canhu ee macruufka ahaa salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin istaag ku tuko waa asalki waa rugni haddaadan awoodin faqaacidan fain lam tastatic macnaheedu waa maxay macnaha hadday mashaqo kugu sugan tahawa istaagga haddii mashaqo daahira ay ku sugan taho dhibaata ay kugu tahay fadhi ku tuko xadiidkaasaa asal u ah hadduu marka fadhiisto siduu u fadhiisanayaa taasuu rabaa sheikhu inuu ka hadlo wuxuu yidhi wayaqcudu waa fadhiisanayaa kayfa shaa-a siduu doona u fadhiisanayaa sharcan qaab walbuu u fadhiisto waa uga ansaxaysaa salaadii wayundabu waxaana la sunneeyaa aliftiraash jalsat liftiraash ayaa la sunneeyaa waana jalsadii nebigu fadhiistay sala allahu calayhi wasalam markuu fadhiga ku tukanayay xadiidkeedu waa sugan yahay inuu nebigu fadhiistay calayhi salaatu wasalaam jalsat aliftiraash markuu fadhi ku tukanayay haddii marka jalsat liftiraash uu qofku fadhiisto waa sunna waa u mashruuc waxaa kaloo culammada qaar ay yidhaahdeen waa sunna atarabuc jalsatu tarabuc jalsada atarabuc inuu qofka u fadhiistana way u bannaantaa tarabuc waa la yaqaanaan u malaynaya wa yukrahu waxaa la karaahiyeystaa buu yidhi aliqcaau jalsat liqcaa waa makruuh waa laga fiican yahay macnaha wamadu rijlihi iyo inuu lugta taago ayadana makruuh wa yacni waa fadhiyaa markaasuu lugtii taagayaa asagoo fadhi ku tukanayo ayadana jalsada noocaasa ama qaabka noocaasa waa makruuh wa aqalu rukuucihi rukuucdiisana waxaa ugu hooseeya ama ugu yar muxaadaatu jabhatihi qudaama rukbatayhi qofkii fadhiga ku tukanaya laga hadlaya ishaaraya sujuuddii ama rukuucdii rukuucdiisa waxaa ugu yar muxaadaatu jabhatihi foolkiisa la sinaantiisa uu la sinaanayo qudaama rukbatayhi labadiisa jilbood hortooda uu la sinaanayo qofka markuu rukuucayo rukuucda inta ugu yare laga rabo waxaa waaye labadiisa jilbood hortooda inuu la sinmo wejigiisa iyo foolkii macnaha inuu hoos u foorarsado asagoo wejigiisa la sinmaya labada jilbo hortooda wa akmaluhu waxaana ugu kaamilsan muxaadaatuhaa muxaadaatuhaa ay muxaadaatu ljabha wa jabhadii iyo foolkii la sinaanteeda lala simayo mowdica sujuudihi meesha uu ku sujuudayo rukuucdiisa waxaa ugu yar inuu jilbihiisa ku aadiyo wejigi yacni xoogaay hoo foorarsanaya waxaana ugu kaamilsan inuu wejigii ku aadiyo mowdici sujuud laakiin markuu sujuudayo muxuu sameynayaa madaxa hoosa usii dhigayaa si sujuudda looga garto rukuucda sida xadiida ku timidba fain cajaza hadduu ka caajizo buu yidhi can rukuucin wa sujuudin rukuuc iyo sujuud hadduu ka caajizo facala nihaayata almumkini min taqriibi اljabhati min alardi yacni qofka qaacidka ah ee fadhiya markuu rukuucayo waxaa rukuucdiisa ugu yar inuu wejigiisa ku beego jilbaha hortood waxaa ugu kaamilsan inuu wejigiisa ku beego mowdicu sujuud waa markuu toosa u rukuucayaa markaa fadhiguu laakiin ku rukuucaya ilan ma istaagi kareen waa caajiz can ilqiyaam istaaggii ma awoodi karo haddii markaa uu sujuudayana muxuu sameynayaa toosu u sujuudayaa markaa markaas toosu u sujuudaya hadduu sujuudi awoodi karo mararka qaar waxaa dhacda qofku qiyaam keliyuusan awoodi karin laakiin wuxuu awoodaa alrukuuc wasujuud labadaba maxaa laga rabaa qofkaas wuxuu awoodi kara inuu la yimaadaa laga rabaa waa inuu rukuuco sujuudo rukuucda uu rukuucaya xadkeedu rabaa inuu kaaga hadlo wuxuu ku leeyahay waxaa ugu yar inuu ku aadiyo jilbaha horteed inuu wejigiisa ku aadiyo waxaana ugu kaamilsan inuu mowdicu sujuud wejigiisa ku aadiyo waa rukuucdii sujuuddana muxuu sameynayaa toos u sujuudaya markaan iimaa iyo ishaaro ma ahan xaaladdan iimaa iyo ishaaro ma ahe toos u sujuudaya hadduu marka awoodi waayo rukuucda iyo sujuudi istaagna ma awoodo rukuuc iyo sujuudna ma awoodo ma awoodada maxaan ula jeednaa xaaladihii lasoo jeedaa loola jeeda mashaqa iyo dhibaata ugu sugan facala wuxuu sameynayaa nihaayata almumkini waxa suuragalka ah nihaayadooda iyo meesha ugu dambaysuu sameynaya oo ah min taqriibi اljabhati jabhadii in loo dhoweeyo min alardi dhulka intuu u suuragala ayuu wejigiisa dhulka u dhoweynaya fain cajaza hadduu awoodi waayo ka caajizo aw ma'a bihimaa ay birukuuci wasujuud rukuucdii iyo sujuudi waa ishaarayaa ishaaradu waxay imaaneysaa waa markuu awoodi waayo rukuucda iyo sujuudda walow jala walow cajaza hadduu ka caajizo buu yidhi can ilqucuudi faqad fadhigii keliya uu ka caajizay lidummalin wa naxwi dumalka waa quruux ama nabro qofka salka uga soo baxaya markaasaa fuqahadu qaar waxay yidhaahdeen salkiyaa dhammaanaya baridii yaa dhammaanaysa qofkii markaasuu sal uu ku fadhiistaba lahayn yacni maba fadhi karawa ma awoodi karo inuu fadhiyo ataa bilqucuudi qaa'iman ataa bilqucuudi istaaggii fadhigii ayuu la imaanayaa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan macnaheedu waa maxay wixii fadhi uu ku samayn lahaa yani asoo yani wuxuu leeyahay ataa bilqucuudi fadhiga ayuu la imaanayaa qaa'iman xaaluu yahay mid taagan macnaha acmaashii fadhiga ayuu samaynayaa asigoo taagan asigoo taagan ayuu samaynayaa ilan ma awoodi kara inuu fadhiiste waxaa la mid ah dadka qaar waxaa jira hadda masaajidda qaar aan laga yaabo inaad ku aragteen qof aan ba awoodi karin rukuuc iyo sujuud iyo fadhi midna khaasatan dadka inta badan dhabarkii meelaha qalliinka looga sameeyo wa qofka mararka qaar xanuunna iyo waxbuu leeyahay dhabarka ka haya ha layga qalo markii la qalo waxaaba laga yaabaa dhabarku inuu noqdo tabaqa waaxida waa taagmaya ma awoodi karo inuu foorarsado ma awoodi karo inuu fadhiisto fadhigii xataa ma kari karo intii la tukanayo qofkaasi waa taagan yaha marka asiga istaaguu ku tukanayaa markay tashahudka loo fadhiyo waa qaa'im laakiin xagow kala soconayaa ishaaraad iyo qalbigu kala soconaya wuxuu ishaari karana waa ishaarayaa niyadda iyo qalbigana salcaddi waa kala soconaya iyo fadhiyadii iyo yani waxyaabihii lala imaanayo walow amkanahu lqiyaamu hadduu istaagu u suura galo wa bihi walxaal bihi musalligaasi uu ku sugan yahay ramadun daaf ramadku waa daafka indhaha qofka uga dhaca aw hayruhu ama qayrkii uu ku sugan yahay faqaala lahu طabiibun muctamad uuna ku yidhaahdo takhtar la ictimaado abiib muctamad ah oo la cuskan karo hadalkiisa lagu kalsoonaan karo uu ku yidhaahdo in sallayta haddii aad tukato mustalqiyan xaalaa tahay mid dhabar dhabar u jiifa amkana mudaawaatuka waxaa suuragal noqonaya daaweyntaada yacnii indhahaagu inay fiicnaadaan oo cudurka hay ay ka fiicnaadaana suuragal noqonaysa hadduu sidaa takhtarka ku yidhaahdo jaaza alistilqaa'u waxaa u bannaan buu yidhi inuu dhabardhabar u seexdo ictimaadan cala abiibi almuctamad asagoo markaa cuskanaya abiibkii muctamadka ahaa qofkan hadda istaagu waa awoodaa laakiin waxaa leeyahay taagnaanta aad taagnaa aad taagan tahay cudurkan ku zuuli maayo waxaa laga yaabaa xanuunka kugu sii ziyaadaya ama xanuunku wuxuu noqonayaa mid sii jira waxaa daawo ku ah inaad qiyaamka iska dhaafto ama iska yarayso oo dhabardhabar aad ku tukato markii aad tukanayso adoo jiifo dhabardhabar u jiifo tuko abiibkaasina muxuu yahay waa abiib muctamada muctamad maxaa ku baxaya midaan muctamad ahayn takhtaraan muctamad ahayn oo un takhtar iska yeelaha fadwadiisa la qaada maayo kaa oo hadduu ku yidhahda gadaal gadaal u jiifay wixii lamida ka yeeli maysa maxaa yeeley hadalkiisu ma aha mid lagu kalsoonaan karo walow cajaza hadduu ka caajizo buu yihi can qiyaamin wa qucuudin fadhi yani istaag iyo fadhi labadaba hadduu ka caajizo waa awoodi waaye mana taagnaan karo mana fadhi karo iddajaca calaa janbihi alayman dhankiisa midig ayuu u seexanayaa mustaqbilan biwajhihi xaaluu yahay mid wejigiisa la qaabilaya qiblada wa muqadami badanihi iyo jirkiisa inta hore yani muqadama badanihi waa jirkiisa qeybta hore ayuu wuxuu la qaabilayaa qiblada wa yarkacu waa rukuucayaa wa yasjudu waa sujuudayaa in amka in amkana hadday rukuuc iyo sujuudu suuragal tahay suuragal mau tahay mararka qaar way dhici kartaa qofku ma fadhin karo mana taagnaan karo waana u suuragal inuu sujuudo waxaa u suuragala inuu rukuuco hadday u suuragelayso waa la imaana maalan asigoo jiifa hadduu inta isa soo qalloociyo maalan uu rukuuci karo ama asigoo jiifa uu inta isrogo wejigiisa dhulka dhigi karo uu sidaa ku sujuudi karo waa la imaanayaa rukuucda iyo sujuudi wa ilaa haddii kale uusan awoodi karin aw ma'a bira'sihi madaxiisuu ku ishaaraya wasujuudu sujuuduna akfadu waa mid hoosnaan badan yani waa midda la hoos la marinayo ayadaa hoos marnaan badan oo hoos loo dhigaya fain cajaza hadduu ka ka caajizo muxuu ka caajizayaa alimaau bira'si madaxa inuu ku ishaaro hadduu ka caajizo fa biarfihi ishiisuu ku ishaaraya indhahu ka ishaaraya madaxii waa dhaqaaji waaye ma taagnaan karo ma fadhin karo ma rukuuci karo ma sujuudi karo rukuucdii iyo sujuuddina ma ishaari karo oo madaxa kuma ishaari karo xaguu ku ishaaraya markaa fa biarfihi oo siduu indhaha uga ishaaraya waxay yidhahdeen culammadu markuu taagan yahay indhaha waa furaya markuu rabo inuu rukuuco wax yaruu isku qabanaya markuu rabo inuu sujuudana waa isku wada qabanaya indhahu isku wada qabanaya hadduu soo kaco indhahu furaya indhahaasu ka shaqaynayaa marka indhahana maxaa la socda dabcan qalbigaa la socda indhahu ka tukanaya qofka hadduu iimaa awoodi waayo muxuu sameynayaa culummadu saddex qowle iskugu khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen ya'tii bilaqwaali duuna alafcaal qofkaani wuxuu awoodi waayey inuu ishaarou awoodi kari waayey ishaaradii afcaalay u dambeysay soo ma waa awoodi waayey ishaaradii waxay yidhahdeen ya'tii bilaqwaal duuna alafcaal aqwaashi ayuu la imaanayaa afcaal lama imaanayo matalan faatixada waa akrin karaa subxaana rabbiya alcadiim iyo subxaana rabbiya alaclaa waa la imaan karaa dhawaaqa waxba kama haysto laakiin waxa laga haysta waa maxay xagga afcaasha wuxuu la imaanayaa aqwaasha afcaalna la imaan maayo buu yidhaha illa afcaal ma awoodi kareen waa qowl qolada labaad waxay leeyihiin laa ya'tii bilaqwaali walaa bilafcaal aqwaal iyo afcaal midna la imaan maayo taa macnaheedu waxaa waaye tasqutu canhu salaa salaaddu way ka dhacaysaa mar hadduu ishaaro awoodi waayo salaadu waa ka dhacday bay yidhaha oo salaad laguma lahan qofkaasi lana amri maayo inuu tukado mar hadduu ishaaradii gabo oo awoodi waayo inuu ishaaro oo waxay leeyihiin qofka inta salaada laga rabo waxaa ugu hooseysa ugu dambaysa ishaaradii hadduu ayadii awoodi waayana waxay yidhahdeen salaadda waa ka dhacday qolo kale waxay yidhaahdeen ya'ti bilaqwaal wa bilafcaal labadaba waa la imaanaya afcaasha hadda ula imaan karo waa maxay hadduu ishaaro awoodi waayo waa midda hadda uu sheegay shiiku oo ah indhaha in laga ishaaro indhaha ishaaridooda waxay dhaheen waa ficil ficilkaasuu la imaanaya asoo indhaha ka ishaari kara salaada ka tegi maayo bay yidhahdeen fain cajaza hadduu ka caajizo sheikhu wuxuu leeyahay hadduu ka caajizo ishaaradii indhaha indhahuu ka tuka waayey dhaqdhaqaaqii indhaha ma leh fa biqalbihi qalbigiisuu ka tukanayaa buu afcaashii iyo salaaddii qalbiguu kala imaanaya macnaha niyadii waaye fa in kharisa yacni hadduu hadal gabo yacni hadalkii hadduu go-o qara'a biqalbihi qalbigiisuu ka akrinayaa afcaashii waa gabayoo wax ficila lama imaan karo qalbiguu ka tukanaya afcaashii qalbiguu ka niyeysanaya aqwaashii waa awoodi waayo hadalkiibaa ka go-ay laakiin weli caqligiisa waa joogaa xagguu ka akrinayaa biqalbihi akrintii faatixada niyaddu ka akrinayaa wuxuu yihi sheikhu walaa tasqutu salaatu salaadu ka dhici mayso maadaama yacqilu maadaama uu caqli leeyahay inta caqligiisu baaqi yahay salaadi ka dhici mayso waana qowlu jumhuuri lculamaa culammada badankood qowlkay qabaan waxaa waaye qofka intuu caqli leeyahay salaadi inaysan ka dhacayn caqligiisu hadduu baaqi yahay salaad waa ku waajib siduu u tukanayaa xaalad walbuu u tukan karuu tukanaya saw doono siduu awoodi karo ishaaro hadduu awoodi karo hadduu indhaha ka tukan karo haddii qalbigay niyadda uu ka tukan karo salaadda waxay uga dhici kartaa caqliga inuu zuulo laakiin caqliga hadduu zuulo salaadii ma ku waajibaysaa rufica alqalamu can halaath waxaa ka mid ah almajnuun xataa yafiiq qofka caqligiisu hadduu tago hadda niyadu ku tukadaba ma laha markaa salaad laguma leh laakiin maadaama caqligiisu baaqi yahay salaadu ka dhici mayso walaa tasqutu salaatu salaada dhici mayso maadaama yacqilu maadaama caqli uu leeyaho garaad iyo garasha leeyahay fain cajaza hadduu caajizo bimacnaa hadduu awoodi waayo fii ahnaa'ihaa ay fii ahnaa'i alqiyaam qiyaamkii dhexdiisa hadduu awoodi waayo taagnaantii qacadda waa fadhiisanaya wayajibu waxaana waajiba alistimraaru daa'imid baa waajiba fi lfaatixati ay fi qiraa'ati alfaatixa faatixada akrinteeda masaladan sheikh wuxuu leeyahay qofkii waa taagnaa marka hore salaadii wuxuu ku wuxuu ku galay istaag asoo taagan ayaa waxaa kusoo dariyey xanuun maalan uu awoodi kari waayo inuu sii taagnaado maxaa loo ogolyahay inuu fadhiisto maalan faatixaduu akrinaya asagoo faatixada akrinaya ayaa xanuun qabtay waxaa la yidhi waa fadhiisanayaa laakiin markaas uu sii fadhiisanayo waxaa ku waajiba faatixada qiraa'adeeda inuusan jarin dhihi maayo markaan fadhiistaan faatixada akrinteeda sii wadaya ee intuu sii socdo ou sii fadhiisanayo waxaa waajiba alistimraar fi qiraa'ati alfaatixa inuu sii daa'imo akrintii faatixada maxaa loo waajibiyey waxay leeyihin horta faatixada mowdiceeda iyo makaankeedu halkou ahaa meesha lagu akri lahaa waa halkee waa alqiyaam qofka markuu sii hoobanayo iyo markuu fadhiisto labada midee owle ah fi istimraari alfaatixa yaa midee qiyaam u dhow labadooda waxaa hoobashada u dhow soo maaha mar haddaad sii hoobanaysa ma jari kartid qiraa'at lfaatix maxaa yeele meeshii owle ahayd inaad jarto markaad fadhiisatay kadibna aad tidhaahda waa daa'imaya sax ma ah waxay leeyihin marka intaad sii socotaba sii wad maalan araxmaan araxiim adoo maraya istaaggii awoodi kari weysay markaad sii fadhiisanayso sii socoto waxaad sii akrinaysaa maaliki yowm ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adoo fadhiisanayo sii socda ilaa aad ka fadhiisanayso kadibna waad sii dhamaystiraysaa waa waajib arrintaasi sababta waajibu tahana waxaa waaye yacni qofka sii socoshada ama alhubuud ila aljuluus ayaa waxay ka owleysan tahay qiraa'at alfaatixa fi ljuluus fadhi in lagu akriyo labadii midee owleysnayd ee habboonayd inaad ka tagto tii laga habboonaa dhexdeedana aad ku dhammaystirto sax ma ah hadda fadhiga daruuraa kugu keento soo maha wa ilaa asal inaad fadhiisato ma ahayn marka intaad sii socoto waxaa waajiba inaad faatixada sii daa'imto in cajaza hadduu ka caajizo buu yidhi fi asnaa'ihaa ويجب waxaa waaجib u yihi الاsتمrاaر في الفاaتiحaةi فاaتiحada in la daa'mo in cajaزa hadduu ka caajizo muxuu ka caajizaya ay in cajaزa can القiyaam istaagii hadduu ka caajizo في أثنaaئihaa ay في أثنaaءi qراءaة الفاaتiحة فاatixada akrinteeda dhexdeed hadduu istaagii ka caajizo waxaa waajiba inuu فاatixada اsتمraaro ou daa'mo markuu sii fadhiisanayo وإn خafa hadduu khaفiif noqdo yacni hadday hadduu fududaado oy u fududaato istaagii qaama waa istaagaya macnaha qofkan waa jirhanaayo waa fadhiyey fadhiga uu fadhiyo macduur buu ku ahaa intuu fadhiyey ayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu kusoo dejiyey caafimaad ilaaha caafimaad siiya nashaad iyo firfircooni ayuu dareemay maxaa laga rabaa ma sii fadhinaya base waxaa waajiba inuu istaago waxaa waajiba inuu istaago maxaa yeeley wixii lagugu ogolaaday fadhi meesha waa ka baxeen cudurdaarkaad lahayd meesha waa ka baxay waxaa waajiba alqiyaam sheikha wuxuu leeya waa in khafa hadduu fududaado alla u fududeeyo ama xanuunka ilaahay ka qaado qaama waa istaagaya fain kaana fi ahnaaءi اlfaatixa fain kaana hadduu ahaado midkaas istaagaya fii ahnaaءi اlfaatixa ay fii ahnaaءi qiraa'ati اlfaatixa faatixada akrinteeda hadduu ku dhex jiray wajaba اlimsaaku waxaa waajiba inuu ka afhaysto qiraa'adii faatixada liyaqra'a si faatixada intaa harta u akriyo qaa'iman xaaluu yahay mid taagan fain qara'a hadduu faatixadii akriyo fii nuhuudihi ay fii xaali nuhuudihi xaaladda kicitaankiisa hadduu faatixada akriyo lam yuctada bihi la tirsan maayo buu yidhi akrintaas tantii hore waa ka duwantaha qofkaani waa fadhiyey fadhiguu faatixada ku akrinayay fadhigana macduuruu ku ahaa soo ma sharcigaa u ogolaa maadaama uu awoodi waayo istaagii cudurdaarki waa zuulay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala siiye caafimaad uu ku istaagi karo waxaa waajiba inuu istaago faatixadii uu akrinayay markaas uu istaagayo ma sii istimraaraya intuu sii socdo mase waa hakinaya ilaa uu ka istaago waa hakinaya ilaa uu ka istaago sababtu waa maxay faatixada in fadhi lagu akriyo asal ma ahayn maxaa keenay in fadhi lagu akriyo cudurdaaraa keena cudurdaarkii waa zuulay mar hadduu cudurdaarkii zuulay inta kuu dhiman waa inaad qiyaam ku dhammaystirto ood qiyaamkeeda aada u celiso intii kuu dhiman laakiin adoo sii kacaya haddaad tiraa waa dhammaystirayaa inta aad akhrisay xaaladda aad sii kacayso waa faatixadii ood akhrisay fii hayri mowdicihaa adoon wax cudurdaara lahayn faatixadii baa waxaad akhrisay fii hayri mowdicihaa wax cudurdaarana ma lihid marka xaaladda aad sii socotay cudurdaar ma lihid cudurdaarkii waa zuulay iyo xanuunkii ku hayay idan lam yuctada bihi la tirsan maayo xaaladdaas waa la fahmaa umalaynaa tii hore cagsigeedii wa wain khafa bacda alfaatixati qaama liyarkaca minhu hadduu fududaado yacni waxaa u fududaado istaagii bacda alfaatixati faatixadii kadib marka hore waxay ahayd asagoo faatixada akrinayuu fududaaday wuu soo istaagay hadda faatixadii markuu dhameeye kadib ayuu fududaaday oo ilaahay u fududeeyey istaagii qaama waa istaagayaa liyarkaca si uu u rukuuco minhu ay min alqiyaami istaagga soo uga soo rukuuco ayuu u istaagayaa mar walba fiiri waxaa la rabaa intii cudurdaarkaaga ku go-ay maahana inti kale waa lagaa rabaa mar walba intii cudurdaarkaaga ku go-ay oo laguu cudurdaaray sharcan mooye cudurdaarku markuu zuulo meesha aad taagan tahay wixii ka dambeeya waa kugu waajib inaad la timaado hadda masalan waa fadhiday faatixatu lkitaabna fadhigii baad ku akrisay macduuraad ahayd wixii lagu amraa la timid soomahood awoodi kartay faatixada markaad dhamaysay cudurdaarkaaga waa zuulay maxaa kugu waajiba istaagaa kugu waajiba ma istaagaysaa mase horaad rukuuc ka gelaysaa hadda faatixadii aad dhamaysay welina ma rukuucin maxaa lagaa rabaa inaad istaagto oo istaaga kasoo rukuucdaa lagaa rabaa ilan istaagii waxbaa ka haray waxaa ka haray qadarkii laga rukuuci lahaa waa inaad istaagto markaa kadib rukuucda soo aado qaama waa istaagayaa buu yidhi liyarkaca minhu minhu damiirka waxaa u celinaysaa qiyaamkii ay min alqiyaam si uga soo rukuuco aw fi rukuuci ay aw khafa ama wuxuu fududaaday oo istaaggu u fududaaday fi rukuuci fii ahnaa'i rukuuc rukuucdii dhexdeeda fadhi buu ku tukanayay fadhiguu ku rukuucay asagoo rukuucdii ku dhex jira waana fadhiya ayaa ilaahay u fududeeyey istaaggii qabla اطma'niina fi rukuuca laba loo kala qaada meeshaan iska fiiri rukuucdii dhexdeeda ayaa wax u fududaadeen laakiin rukuucdaasi waa qabla طuma'niina intuusan rukuucda ku xasilin ka hor irtafaca kor ayuu usoo kacayaa raakican xaaluu yahay mid rukuucsa meeshaan maxaa lagaa raba waa istaagayaa ma ah waxaa lagaa raba istaag ma ah maxaa yeele waxaad ku jirtay rukuucaadan طumaaniinadeeda dhamaystirin hadday طumaaniinadeeda kuu dhammaystirnaan lahayd maxaa kuu banaanaan lahaa inaad samic allahu liman xamida la kacdo soo ma oo ictidaalkii aad la kacaysaa markaas ilan طumaaniinadii rukuucda waa dhamaysatay hadda laakiin rukuucaad ku guda jirtay طumaaniinadeedana ma dhammayn maxaa lagaa rabaa inaad طumaaniinadeeda la timaado ma istaagaysaa oo kadib miyaa rukuucaysaa mase adoo rukuucanaad soo kacaysaa adoo rukuucanaad soo kacaysaa adoo rukuucanoo rukuuc ku jira ayaad soo istaagaysaa maxaa lagaa ilaalinayaa waxaa lagaa ilaalinayaa qiyaam dheeriya inaad la timaado maxaa yeeley qiyaamkii hore waa ka tagtay ictidaalna ma gaarin rukuucaad ku jirtay طumaaniinadeedu ay kuu dhiman tahay haddaad toos u istaagto waxaad noqonaysaa nin salaaddii kusoo ziyaadiyo ficil aan ka mid ahayn salaaddii ficil aan ka mid ahayn ayaa kusoo kordhisay oo qiyaam ah qiyaamkan dambeed istaagta soo zaa'id ma waa zaa'id waa dheeri qiyaamkii hore aawo qiyaamkii hore hadda adiga cudurdaaraad lahayd beddelkiisa maxaa kuu galay qucuudiyo fadhiyaa kuu galay kaas waa laga gudbay hadda rukuucaad ku jirtay aadan طumaaniinadeeda weli la imaan soo istaag adoo raakica wuxuu leeyahay sheikhu irtafaca kor ayuu usoo kacaya raakican raakican hadda waa xaale iska fiir asagoo rukuucsan uu soo kacaya fain intasaba hadduu toos u istaago baطalat salaaddiisa waa buraysaa buu liannahu zaada qiyaaman maxaa yeelay qiyaamuu soo ziyaadiyey qofkan qiyaamkaana salaaddii kama mid ah waa nin u bareeray salaaddii inuu kusiya kusoo ziyaadiyo ficla aan ka tirsanayn salaadda haddii lagu soo ziyaadiyo ficil aan ka tirsanayn camdan maxay noqonaysaa salaadaasi waa buraysaa aw bacdaha aw khafa ama wuxuu fududaaday fi rukuuci rukuucdii dhexdeeda bacda طuma'niinati wey aw bacdaha waa bacda طuma'niina طuma'niinadii kadib rukuucdii dhexdeeday u fududaatay istaaggii laakiin rukuucdan tii hore waa ka duwantah markuu طumaaniinadii la yimid kadib ayay u fududaatay ictadala qaa'iman xaaladan ictadala qaa'iman waa istaagayaa xaaluu yahay mid toos u taagnaanaya macnaha muxuu la jeedaa ictidaalkii buu la imaanayaa rukuucdii nin ka soo kaca ayuu noqonayaa uma yasjudu kadibna waa sujuudaya maxaa yeele rukuucdii طumaaniinadii laga rabay fadhiguu kula dhamaystay soo kiciddan marka hadda uu soo kacay muxuu la kulmay ictidaaluu la kulma soo ma ictidaalki uu sii guda gelayaa ictadala qaa'iman uma yasjud kadibna waa sujuudayaabu aw fi ictidaalihi qabla طuma'niina aw khafa ama waa fududaaday oo xanuunkii baa ka fududaaday fi ictidaalihi ay fi ahnaa'i ictidaalih ictidaalkiisa dhexdiisa qabla طuma'niina ictidaalkii طumaaniinadiisii ka hor dabcan rugni walba طumaaniinuu leeyahay iyo xasilo lagu xasilayo qofkaani waa jiranaawo fadhi buu ku tukanayay fadhigiibuu ku rukuucay rukuucdii buu ka soo kacay oo ictidaal ayuu la yimid ictidaalkii dhexdiisa ayaa waxaa u fududaaday inuu istaago ictidaalkii dhexdiisa ayaa waxaa u fududaaday inuu istaago laakiin ictidaalkan waa qabla طumaaniina asagoon weli ictidaalkii ku xasilin ayay u fududaatay istaaggii qaama sheikhu wuxuu yidhi waa istaagayaa liyactadila muxuu u istaagayaa waa liyactadila si ictidaalka uula yimaad ictidaalka طumaaniinadiisa ma xasiline aw bacdaha ama waxay u fududaanayaa istaaggii asagoo ictidaal ku jira bacdaha ay bacda طumaaniina طumaaniinadii kadib sajada waa sujuudaya istaaggii baa wuxuu u sahlanaaday طumaaniinadii ictidaalka markuu la yimid kadib waa rukuucay rukuucdii buu ka soo kacay waa fadhiyaa markuu rukuucdii ka soo kaco samica allahu liman xamida yidhi ictidaalkaas dhexdiisana uu طumaaniinadii la yimid ayaa ilaahay fudaad kusoo dejiyey oo awoodi kara inuu istaago muxuu u istaagayaa marka wuxuu yidhi marka shiiku aw bacdaha sajada waa sujuudaya hadaba ictidaalku waa soo dhammaaday طumaaniinadiisiina fadhiguu kula yimid ma istaagayaa mase waa sujuudayaa waa sujuud hadduu istaaga xaaladdan ka waran muxuu noqonayaa ictidaal haani qof soo kordhiy u noqonayaa salaaddii waxaa la rabaa inuu hore ka sujuudo walaa yaquumu ma istaagaayabu istaag waa iska ilaalina maxaa yeele istaag waa soo dhammaaday xaaladuu sujuudi lahaa buu joogaa hore u sujuudayaa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin